xaflad si heer sare loo soo agaasimay oo lagu qabtay hotel green balaso ee magaalada hargeysa xafladaasi oo xadhigga lagaga jarayay shirkada socdaalka ee sahal transport ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin kala duwan ugu horeyna waxaa furitaanka xafladaasi ka hadlay wasiirka ganacsiga mudane muuse qaasim waxauna ka hadlay ahmiyadda ay u leedahay shirkadan sahal transport iyo hawsha wanaagsan ee ay u qabanayso bulsho weynta reer somalilan waa kan isagoo arrintaasi ka hadlaya
waxaa maanta sharaf weyn oo ah inaan halkan ku daahfurayno sharkad gaadiid oo ka shaqayn doonta isu socodka dadka oo awalba caadaynoo ahayd in gawaadhidu ay dadku raacaan inamadan dhallinyartii waxay ku soo dareen in alaabtiina ay ku daraan oo ay shirkadani noqoto shirkaddii ugu horreysay ee isu socodka dadka iyo alaabta runtii inamo dhallinyara oo isku tegay iyaa arrinkan hirgeliyey aada iyo aadna waan ugu mahadnaqaynaa waana waddankeennuna waa waddan cusub oo maalinba wax ku soo biirayaan loona baahan yahay inay ku soo biiraan markaa dhallinyartaasi waa misaal wanaagsan ama kudaesho wanaagsan waxay noo caado ahayd dhallinyar laga sheekaynayo oo tahriibaya laakiin maanta waxay tuseen in dhallinyartu ay fursado badan leeyihiin oo ay shaqayn karaan oo ay dalka shaqooyin badan ka abuuri karaan runtii shirkadani ilaa hadda la daafurayaa waxay ka shaqaynaysaa hadda galbeed sida gawaadhidaba ku wada qoran waxayse himiladoodu tahay inay galbeed iyo bari labadaba ay gaadhaan ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu inamadaa u fududeeyo oo ay shaqadooda sidaa ay u sii wadaan waana shaqo runtii nadiif ah oo loo baahnaana inay jirto annaguna haddaanu nahay xukuumaddii waanu soo dhoweynaynaa waxaa isna warbixin ka bixiyey mas-uul ka socda shirkadda sahal transport oo la yidhaah mukhtaar cali cusmaan waxauna ugu horeyn sharaxay sida ay shirkaddu u shaqaynayso isaga oona ku dheeraaday muhiimadda ay u leedahay qaranka somalilan iyo weliba fursadda shaqo abuuris ee ay u samaynayso dhallinyarada reer somalilan waxaa kale uu sheegay in ay inta ugu horeysa ay ka shaqaynayso magaalooyinka hargeysa wajaale iyo boorama waxauna yidhi mudane madaxweyne ku-xigeen waxaan maanta halkan kuugu soo dhowaynaynaa inaad nagala qayb qaadato barnaamijkan aanu ugu talagalnay daahfurka shirkad cusub oo gaadiid oo waddanka laga hirgeliyo mudane madaxweyne ku-xigeen tallaabadan waxaa hirgelinteeda lahaa dhallinyar isu tagtay oo reer somalilan ah haddii xukuumadda uu garhwadeegi ka yahay madaxweyne siilaanya iyo adiguba aydaan jirteen hamiga noocaasi u hirgeleen waanan idinku mahadnaqanaa in badan mudane madaxweyne ku-xigeen barnaamijkan wuxuu soo socday oo fikirkiisu socday afartii sane ee uu dambeeyey laakiin waxa maanta indhihiinu qabanaysaa waxa weeye waa gaadiidkii iyo shaqaalihii iyo resourcekii kala duwanaa ee la adeegsanayay marka ilaahay baa mahadle suurtogeliyey shaqadii inaannu maanta bilowno waxayna taasi ka turjumaysaa sida waddankeenna ay uga jaanis badan oo waxa weeye hadday shaqo abuur tahay iyo hadday abuur ganacsi tahayba ay uga bannaan tahay shirkadda sahal waxay shaqadeeda koowaad ka bilaabi doontaa gobollada galbeedka haddii aan faahfaahin kooban idinka siiyana waa pilot project ama waxa weeye mashruuca galbeedka ee socodka iyo alaabuhu waxaanu ugu talagalnay inuu noqdo mid tijaabo ah haddii galbeedka annagoo ilaahayna ka rajaynayna inuu noo suurto galo aanu ku guulaysanno waxaa noo xigi doona isagna inaanu gobolladii bariga aanu mashruuca ku ballaadhino intaa kadibna waxaa ka hadlay wasiirka gaadiidka iyo howlaha guud mudane cabdirasaaq khaliif waxauna ugu horreyn u mahad celiyey mudanayaasha iyo mas-uuliyiinta kasoo qaybgalay furitaanka xafladan ee shirkadda sahal transport oo ugu horeeya madaxweyne ku-xigeenka somalilan mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici intaa kadibna waxa uu sheegay in uu aada u soo dhoweynayo dhallinyarada hirgelisay shirkadan cusub ee sahal transport oo loogu talagalay isku socdaalka dadweynaha waxaana hadaladiisii ka mid ahaa
madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan xubnaha golaha xukuumadda xubnaha kale golayaasha dowladda marti sharafta kala duwan ee xafladan ka soo qayb gashay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaam kadib runtii marka ugu horeysa waa hambalyeynaynaa shirkadda sahal transport and logistics
waa hambalyaynaynaa marka ugu horeysa waana soo dhoweynaynaa u ducaynaynaa dhallinyarada samaysayna waxaanu leenahay mabruuq alfa mabruuq waxaan isleeyahay hawsha tan waa runtii hawl loo baahnaa waana ku ammaanayaa dhallinyaradu marka ugu horeysa fikirkan ay la yimaadeen ee ah inay marka hore sameeyaan fikir ay ku soo kordhinayaan dalka marka hore inay wax wada yeeshaan oo dhallinyaro isu tagtay oo ay isu geeyaan fikirkoodii iyo muruqoodii labada ay isu geeyaan waxay dhaqaalahayeenba aad baan marka ugu horreysa usoo dhawaynayaa wayna runtii ka fiican tahay haddii sida ay tahay loo fahmo waxa la wada leeyahay ee sidooda loo ilaashadaa ama shirkadaha dalka ka hana qaaday shirkadaha ugu tayada roori waa sharikaadka la wada leeyahay ee ay dad badan ilaashanayaan marka koowaad horta runtii aad baan ugu hambalyaynayaa marka labaadna waxaa laga yaabaa qof qura oo dhallinyarada ka mid ah iyadoo dhallinyaradeenna aynu ognahay shaqola'aanta jirta muu samayn kareen barnaamij noocan oo kalea marka inay isu tageen oo aragtida isu geeyeen aad baan usoo dhaweynaya gabagabadiina waxaa dhankiisa ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici waxa uuna sheegay inuu aada usoo dhaweynayo shirkadan cusub ee sahal transport mudanayaal marweyne assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib runtii farxad bay dhammaanteed noo tahay in dhallinyaro samaysay corporation ama isku teg oo waxay maal helayeen iyo maskaxdoodii meel isku geeyey wax aada loogu farxo weeyaan waana waxyaabaha loo baahan yahay in la dhiirigeliyo runtiina transportationku dhibta aynu ku qabnay oo qof kasta oon gaari lahayn wuu garanayaa marka baabuurta aan raacayna dhib fara badan baa lagu qabaa dhibtaa lagu qaba waxaa ka mid a wakhti badan baa dad ka luma oo wixii wakhti male waxaa laga yaabaa in qof istaanka tago saacad hore oo sideedii ama toddobadiia uu ka baxanayo waa tobanka taana waxaa keentaa dee boqolaal baabuuro dad shakhsiyaad oo kale gaargaari wataan markii wuxuu yahay qof walba ku xisaabtamayo keligaa buxo oo dee dhibaato ay kaasi jirta marka waxaa dhacaysa mar walba inuu nin walba laba qof meel ku haysto maantoo dhan baabuurtii ay isla cadilmaan laakiin sidaan imika sidaan dadkiina shaqadii way helayaanunoo dee hadduu awalba diro walba ninku ahaa shirkadii buu shaqayni shirkadii nidaam iyo waxaa meesha imanaya iyo maarata inuu waktigii fududaado oo saacada go-aano ku baxaan transform markaad eegto innaga ka Soomaaliyan ahaan waxyaabaha nagu dhibta badan ay ka mid tahay oo inaga inaga lusiya waqtigu alaabuhu ku lumaan dadku waqti badan kaga lumo marka in la helo sharikada tartama oo waqti ku shaqeeya oo dadkii wax u sahla aad iyo aad baa loogu bannaan runtii waana soo dhaweynanaa runtii waan dhiirigelin cabdiqaadir cabdiraxmaan habane shabakadda wararka ee wajaalana news magaalada hargeysa